إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan toban qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii uu kusoo dumay dhismo ku yaala magaalada muqdisho isku dhacyo ayaa lagu soo waramayaa inay dalka itoobiya ku dhex mareen ciidamada xukuumadda iyo dad ka soo horjeeda ku dhowaad toban askari oo maamulka koonfur galbeed ka soo goostay ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin mid ka mid oo culummada diinta islaamka ayaa dadka muslimiinta waxa uu ku booriyey inay ka faa'iidaystaan tobanka maalmood ee ugu horreeya bisha dulxija waxaa mar kale walaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka diya ku kala qaatay laba beelood oo horay dhib u kala gaaray maamulka islaamiga ah ee degmada xagar ee walaayada jubbooyinka ayaa dowlad diin ah waxa uu soo xiray ganacsatada iyo waxgaradka degmadaas maamulka gobolka hiiraan ee hirshabeelle ayaa waxa uu waayey lacago uu ka heli jiray garoonka diyaaradaha ee beledweyne kadib markii diyaarad saad u siday ciidamada halkaasi jooga ay burburtay wuxuuna beeniyey warar la xiriira waxa sababta u ahaa burburka diyaaradda oo la baahiyey sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan insha allah xubinta ganacsiga dibaddana cudurka coronavirus ayaa weli ku sii fidaya caalamka iyadoo waddamada qaar hoosudhac laga dareemayo hase ahaatee maraykanka ayaa weli ah waddanka kaalinta koowaad kaga jira guud ahaanba caalamka marka loo eego tirada uu ku dhacay korona iyo dadka uu dilay intaba intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن in ka badan toban qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii uu ku soo dumay dhisme ku yaala magaalada muqdisho abuubakar ibraahim geedde ayaa warkan inoo faahfaahinaya faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhismo dabaq ah oo ku soo dumay qoysaskii degganaa kaasoo ku yaala degmada xamar weyne ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhismahan oo ka koobnaa ilaa saddex dabaq ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhaawac iyo burbur hantiyadeed iyadoona sawiro laga soo qaaday goobta uu ku dumay guriga lagu arkayay khasaaraha lixaadda leh uu sababay inta haatan la xaqiijiyey waxaa dhismaha soo dumay ku dhaawacmay ilaa laba-iyo toban qof kuwaasoo shan ka mid ah ay dhaawacyadoodu fudud yihiin guddoomiyihii hore ee degmada xamar weyne oo tegay halkay wax ka dhaceen habeenkii xalay ayaa sheegay in guriga dumay ay leedahay haweenay xildhibaanad ah isagoona xusay in goobta lagu arkay arrimo mucjiso ah wallaahi orto meesha hadda wax la dareemi karaa ma jiro dadkii gudahii ku jiraan waa aragteen saddexda dabaq uu isku soo wada dumay laakiin haddeertaan waxaa kaloo ku jiro nabadoonkii imaamkii beelaha banaadiriga ee cusmaan oo hadda la rabo in laga soo saara meesha gurigana waa gurigii xildhibaanadda waaye biibaqlefii gurigooda marka waa mucjiso rabbaani waa wax hadda dhacay aan u jeedno magacayga waa sida cali mawlid nagey ku sugan maaragtay goobta ee ka dhacay masiibadan rabbaaniga ah waxaan marayey markaas meesha dabaqa ka soo dumay gobolka banaadir gaar ahaan degmada xamarweyne waxaa durbadii arkay dabaqii shanta biyaana ka koobnaa ee dad badan ay ku dhex jireen xataa hadalkooda aan maqlayay markaa meesha maraya dhabbada isla markiina waxaan arkay meeshii oo wada duntay kadibna gadaal markaan u arkayna waxaan arkay meeshii oo cidla ah aad iyo aadaan ugu murugoonnay marka haddana waxaa laga soo saaraya dhaawacyadii iyo maaragtay dadka ku geeriyooday weli lama arkay
ilaa iyo hadda lama shaacin sababta rasmiga ah ee ka dambaysa inuu soo dumo gurigan oo la sheegay inuu ka mid yahay dhismayaasha qadiimiga ah ee ku yaala degmada xamarweyne gaar ahaanna waaxiga saldhigga afar irdoodka isku dhacyo ayaa lagu warramayaa inay dalka itoobiya ku dhex mareen ciidamada xukuumadda iyo dad ka soo horjeeda cabdifitaax maxamed qaasim ayaa ka warramaya cabdulaahi ee xaaladda dalka itoobiya weli waa mid cakiran oo waxaa ka soconaya banaanbaxyada iyo kacdoonnada inkasta oo marba marka ka dambeysa ay wejiyo cusub yeelanayaan waqtiyada qaar waxay u muuqdaan kuwa soo nuxuusaya halka xilliyada qaarna ay aada u sii laba kacleynayaan afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey waxa ay dhacdooyin ka dhaceen gobolka oromiya iyo magaalada adis ababa oo ah caasimadda dalka itoobiya magaalada adis haddaan ku horeyno waxa ee ka dhacay ilaa lix iska hor imaad oo dhex maray kacdoon wadayaasha iyo ciidamada itoobiya labada geesoodna xilliyada qaar waxay isku adeegsanayeen rasaas waayo ee dhallinyarada kheyrow la yidhaahdo ee oromada ayaa waxa ay heleen sida ay sheegeen hub iyagoo ku hanjabay inay kula dagaalamayaan ciidamada militariga iyo kuwa booliiska ee itoobiya inkastoo aan weli faahfaahin dheeraad ah laga helin khasaaraha ka dhashay iskahorimadyadaas haddana weli magaalada adis ababa kama zuulin kacdoonada iyo iskudhacyada laakiin iyadoo ay sidaasi tahay madaxa xafiiska ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa waxa uu qabtay shir jaraa-id waxa uu sheegay war ka duwan waxa yaalla waaqica wuxuu ku nuuxnuuxsaday in magaalada adis ababa xaaladeedu ay degan tahay islamarkaana ee lasoo afjaray kacdoon wadayaasha xilligan wixii ka dambeeyana la bilaabayo in magaalada laga nadaafiyo dhagaxantii iyo burburkii ay u geysteen dadkii ee dowladda ka soo horjeeday ee banaanbaxyada iyo kacdoonada waday hadalkan ayaa noqday mid ee dadku ay la yaabeen gaar ahaan falanqeeyayaashu ay ku asteeyeen inuu yahay mid ay niyadda ku dhisanayso xukuumadda adis ababa iyadoo ay xaaladdu saa tahay ayaa dhanka kale gobolka oromiya waxaa ka dhacay iska horimaadyo dhex maray ciidamada iyo dhallinyarada kheyrow ee oromada weliba ee dhacdooyinkan waxay kuwii hore kaga duwan yihiin caddaymo iyo muuqaallo ka tarjumaya oo lasoo dhigay baraha internetka waxaa hadda iga hor muuqda oo aan arkayaa ciidamada itoobiyaanka ah oo waddooyinka looga jaray dhagxaan aad u fara badan waa ciidamo saaran gaadiidka loo yaqaano uralka daal iyo diib fara badan ayaa ka muuqanaysa markaasaa waxay la soo baxeen faasas iyo qalab si ay u jaraan dhirta oo ay u samaystaan waddooyin qardajeex ah oo ay uga baxsadaan gobolka oromiya marka weli xaaladda itoobiya halkaas ayay maraysaa iyadoo ay u sii dheer tahay culayskii dhanka biyoxireenka annahda ka haystay gaar ahaan xiisadda ee kala dhexaysa masar oo aad u sii bahday
ku dhowaad toban askari oo maamulka koonfur galbeed ka soo goostay ayaa isu soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin sida warkan uu ku eegayo maxamed ismaaciil sagaal dhallinyaro ah oo magaalada baydhabo u tagay inay ka mid noqdaan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa dib u soo noqday markii ay gaareen marxalad adag walwalkiiyo walaacana kusoo labakacleeyey telefoon kusoo waceen kuna tashkiilayeen inay ka mid noqdaan askarta maamulka koonfur galbeed haygana ka aqbaleen sidaasna ku tageen magaalada baydhabo waxay sheegeen in markii muddo ay baydhabo ku sugnaayeen kadibna ay usoo baxsadeen inay isku soo dhiibaan wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool waxaana lagu soo bandhigay gobolka baay
lango marne ama tage anga indiray ko yari malaylen lakin nimango marne oo milan bixen laylay dheegi hadanana oba bay zedi ilen lakin lango marne yaqub dirid laharaw afat roog iya marne seni usi marne inti meeli roogni usi ala roogni anas waa ilaahay ba marne walaa samey ilaahay badhumiya waa beri daaweni ilaahay marne ilaahay hanuuni ho ilaahay ilaahay hanuuni ho hanuuni wayaan kulayba heernaaas waa gaalo waya ilaahay marne walaa samey iyon ini onato way ining sen milasi mil fayl ning hayne mil hun gaale e ato ini onato in fayl hayne ya marnenka baage ini insen o marne insene ya marnenka baage waxay carabka ku adkeen in dhabaha saxda ah ay ka lexdeen laakiin ay dib ugu soo noqdeen oo ay ka laabteen go-aanka ay kula biireen maamulka xabshida la shaqeeya ee koonfur galbeed afenglolilahre magaalada baydhawi koy murtadiin ya ya yan bay murtadiin ay tashkiiladi meeli hadii banasadi meena qalbuga shaydaan oo dulmi haddina ilaahay ah oo hanuuniyey lan an walain taski oo oo walain ballan qaadi mala meeli hadii basaadi gori sida sida xaal aynan infafaalay meeli hadii basaani dadba hortaan jira iska jijiidaanayo hadii buna saani lan oo ilaahay marse jira wal oo hadda natiijo una ka aragnay mala lan oo ilaahay marse jira xaafadoowanan jeey wal hadda geeguna hadda dadkaasi kashaego korno oo ilaahay marse jira oo oo una ahsan aanin falan mala dhawado badan ala kulmi marka la kulmayo inaa labaatan siyeed maalmood ido xaafadoole ana ku nool xaafad ana ku noolan raashinkiina hata laif la qawaali oo dhawadaas badan ala kulmi ini ana meenaha lug ana baydhawahan ka bao ilaa buur ay la lugaayo yaa oo dheedi wilaayaadka islaamiga ah waxaa ku soo badanaya askarta ka soo goosanaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah culammada diinta islaamka ayaa dadka muslimiinta ku booriyey inay ka faa'iidaystaan tobanka maalmood ee ugu horreeya bisha dulxija maxamed cali aadan ayaa ka warramaya sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay fadliga tobanka ugu horeeya bisha dulxaja oo maalinta berita ah dhalanaysa insha allah sheikha ayaa ugu horreyn qaadaa dhigay fadliga iyo fudhisadaha ku jira ayaamaha ugu horreeya ee tobanka dilxija bisha dilxij tobanka uga horreeyo fadliga ay leedahay allah subxaanahu wa tacaala naxariistiisa waxaa ka mid ay ixsaankiisa addoommadiisa inuu u yeelay mawaasim iyo wakhti ay cibaadada kaga faa'iidaystaan inna min fadli illaahi wa minnatih an jacala licibaadihi alsaalixiina mawaasima yaktiruuna fiiha min alcamali alsaalixi wa min hadihi almawaasim cashri dilxija mawaasimta iyada ah allah naxariistiisa iyo fadligiisa waxaa ka mid ah addoommadiisa saalixiinta inuu u yeelay xilliyo ay cibaadaystaan waxaana ka mida tobankan dilxij oo ah toban maalmo oo allah subxaanahu wa tacaala fadli gaara uu ku sheegay waxaa ka mida min fadaa'ilihaa allah subxaanahu wa tacaala baa ku dhaartay tobankan maalmood buu ku dhaartay qiimiga ay leeyihiin allah wuxuu yidhi subxaanah fi kitaabihi alcaziiz wa huwa asdaqu alqaa'iliin walfajri walayaalin cashr waalshafci waalwatri walleyli idaa yasr hal fii dalika qasamun lidii xijr allah wuxuu yidhi fajarkaan ku dhaartay walayaalin cashrina waan ku dhaartay tobankaas waxa weeyaan waa tobanka dilxij ayaa allah si gaar ugu dhaartay oo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku dhaarto waa shay aad u weyn weeye lianna alcadiimu laa yaxlifu ila bilcadiimi allah mid weyn weeye waxaan weynaynna allah kuma dhaaranayo ugu dambeyn waxa uu dadka muslimiinta ah u soo jeediyey dardaaran guud ahaan muslimiinta waxaan u dardaarmaynaa tobankan maalmood ee bisha dilxij uga horeeyay oo yowmil carafana ku jirto yowmul xaji al akbareed maalinta tobanaadna ay ku jirtaay in laga faa'iidaysto oo allah aada loo baryo oo cibaadada la badiyo jihaadka oo ka mid a min afdali alqurabaati ila allahi inay muslimiinta u baxaan allahna waxaan weydiisanaynaa kuwa diintiisa u jihaada oo ku shahida allah inuu naga dhigo waxaan muslimiinta guud ahaan ugu ducaynaynaa caafimaad iyo barwaaqe iyo roob iyo naxariisba allah inuuna siiyo hada wallahu subxaanahu watacala aclamu tobanka ugu horeeya ee bisha dulxija ayaa ka mid ah maalmaha ugu fadliga badan waxaana inala gudboon inaan ka faa'iidaysano islamarkaana isku boorinno waxaa mar kale walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka diya ku kala qaatay laba beelood oo uu horay dhib u kala gaaray maxamed muuday axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulan muhiim ah oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa diyo ku kala qaatay beelaha maxamed subeer iyo geledle beesha geledle ayaa waxaa la siiyey diyada qof horay looga dilay oo ah lacag u dhiganta boqol neef oo geel ah suldaanka beesha maxamed subeer oo lacagtan gacantiisa ku wareejiyey ayaa waxa u yidhi anigoo ah suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed suldaanka beesha maxamed subeer waxaan ku wareejinayaa walaalkay suldaan ibraahim jilaay oo ah suldaanka beesha galadhe ee jubbooyinka magtii wiil beesha galadhe ka tirsanaa oo wiil beesha maxamed subeer uu shaydaan ku sababay shareecada islaamku ay ku xukuntay boqol geela boqolkaa geela waxaa lagu qiimeeyey hashiba afar boqol labaatan iyo shan dolar lacagta waxay isku noqonaysaa labaatan iyo afartan iyo laba kun iyo shan boqol ayay lacagtaas isku noqonaysaa lacagtan laba fays ayaa u kala dhiibnay fayskii koobaad waxaan dhiibnay sagaal iyo toban kun iyo shan boqol haddana waxaan dhiibnay saddex iyo labaatan kun tuutalka guud wuxuu noqonayaa afartan iyo laba kun iyo shan boqol ilahay baa uga mahadnaqaynaa uma walaalaha anaga reer geleda waan u mahadnaqaynaa xaq baynagu yeesheen dhiig oo waxaa la isku yesha waxa ugu qaalisanaa sidoo kale suldaanka beesha geledle oo munaasabadda ka hadlay ayaa isna wuxuu yidhi maqta reer maxamed sawiir magashal qaadanay ee kulley wakhti may jartay lanla dilay ilaa ka shareeca islaamka linka hooseedaan markii la hawqaada dalankan ee dhaleed binu aadanka sababsali waa dhacdooyin ka dhiya kuma taasi laakiin sila malan intii inaso kohoy tisaaitisaaita mala saarna alxamdulilah kinkina ma ilaahay na deersiyey inay boolkaale lasoo xukumo sharci la kashal qaadado boolkaasoo hadda geeka reer maxaa sawiruna sharcadan ay ka xukumtay boqol neefgeela afar boqol labaatan iyo shan dollar loo xukumo waay oo loo qiimeeya wajasaakum allah kheer intii meelahaas wuu qaadanay makti waa lama fees iyo hayti koomay haytay toban sagaal kun shan boqol dollar waa feeska koowaad bay ahayd feeska labaad labaatan iyo saddex kun oo dollar bay ahayd markii la iska daro waa afartan iyo laba kun iyo shan boqol oo dollar waay yaanuuna wareejiyay dhowaan ayay ahayd markii isla degmada sa'ku ay diyo ku kala qaateen beelaha yantaar iyo dabare wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa lagu dhaqaa diinta islaamka taas oo keentay in ay yaraadaan dagaaladii qabaa'ilka iyada oo haddii ay wax kala gaaraan beelaha loo kala
maamulka islaamiga ah ee degmada xagar ee walaayada jubbooyinka ayaa dowladdiin ah waxa uu soo xiray ganacsatada iyo waxgaradka degmadaas sida warkan uu ku eegayo cabdisamed cabdulaahi dowladda oo socotay muddo saddex maalimood ah ayaa waxaa loo qabtay waxgaradka iyo sidoo kale ganacsatada degan degmada xagar ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka munaasabad gabagabo u ahayd ayaa lagu qabtay halkaas iyadoona kelimado kala duwan laga jeediyey qaar ka mid a waxgaradkii iyo sidoo kale ganacsada loo soo gebagabeeyay dowladda ayaa ka warbixinaya waxyaabaha ay faa'iideen saddexda maalin ee duruusta loo waday khayr allah siiyo macalimiinta dowladda ayna siinayeen aad ayay u qiimo badneyd arrimo badan ayaynan u qaybsanayd waxaa muhiim ah oo hadda aan anigu ka xasuustaa qodobada ayaga aho ay nagu baraarujiyeen macalimiintaas maadaama aan nahay golihii nuqabada deegaanka qofka naqiibka ah horta in kow marka mataqaanaaye naqiibka lasoo qabanayo in uu noqdo naqiib ka mid aqoon leh aqoon inuu leeyahay oo nin mataqaanay wax garanayo uu yahay oo aqoon u leeyahay dadka aqoon uu ku dhaamo qodobka labaad oo ah in uu alla ka cabsi leeyahay qof cabsi leh taqwo leh oo taqwo leh oo ilaahay ka cabsanaya in waxyaabaha laga rabo ninka nabadoonka ah aanu ku boorinayna nin kastoo islaam ah oo nuqan ama nabadoon ah in asagana isnala qaata dowladda aan qaadani oo kale ee waxyaabaha noogula faafahaya isagana iska qayb qaata oo kale aan aad ugu jecelnahay sida ninkii inuu nin aqoon leh unu noqdo nin ee insha allahu bulshada ku horkaci kara diinta islaamka barashadeeda ninku hogaamin kara insha allahu sidii boorinta dagaalka ee jihaadka hadda socdo inahaasi in ka badan ayaan qaa soo qaadanay waana ugu mahad celinaynaa insha allahu waxaa kaloon kusoo dhawaynaynaa ilaah idinkiis in gaalada alla uu jibiyey islaamkana in algu qaweeyo nabadoon cabdiraxmaan macalin ibraahim waxaan ku noolahay degmada xagar deegaanka degmada xagar aan ahay dowladana dowlado qiimo badan ah waxyaalo badan aan ka faa'iidnay maalmaha dowladda ay socotay aad iyo aad muxuu ahay aan ugu faa'iidnay sida hadda muxuu ahay laga rabo nabadoonada hadda horjoogaha ah insu nabadoonka muxuu ahay nabadoon bulshadiisa diinta ku baraarujinayo uu noqdo asagana nin taqay inuu noqdo nin muxuu ahay maaragta rusaag ah bulshadiisana alxamdulilahi qancin karo oo alxamdulilahi wax wanaagsan ku qancin karo oo aamin ah wixii loo dhiib karaa maxay ahayd insha allahu dadku maxay ahayd uu xifdinaayo isagana waxbarashiisa haddii ay gaaban tahayna waxbarashada sii kordhisinaayo bulshaduna ugu yeerayo inay wax bartaan dowladan lagu soo gebagabeeyey degmada xagar ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay xamlooyin dacwo oo xiriir ah ay ka socdeen guud ahaan walaayaadka islaamiga ah gaar ahaan walaayada jubbooyinka waxaana ugu dambeysay xamladii lagu qaybinayay kitaabka qur-aanka kariimka taas uu qorshahoodu yahay inay ka faa'iidaystaan kumanaan dada maamulka gobolka hiiraan ee hirshabeelle ayaa waxa uu waayey lacago uu ka heli jiray garoonka diyaaradaha ee beledweyne kadib markii diyaarad saad u siday ciidamo halkaa jooga ay burburtay waxaana maamulku uu beeniyey warar la xiriira waxa sababta u ahaa burburka diyaaradda oo la baahiyey haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle cali jeyte cusmaan oo saxaafadda kula hadlayay gudaha garoonka beledweyne ayaa beeniyey warar sheegaya in burburka diyaarad saad militari u waday ciidamada jabuuti oo sabab u ahaa dameer garoonka dhex taagnaa wuxuu sheegay in wararkaas aad loo baafiyey uuna been yahay sida uu hadalka u dhigay wuxuu ka hadlayay toddobaad kadib markii garoonka diyaaradaha ay ku burburtay kuna gubatay diyaarad oo maraykanku saad ciidan u soo saaray ciidamada jabuuti ee garabka u ah xabashada haysata qaybo ka mida gobolka hiiraan garoonka ayaa xiran waxaana taasi sababtay in maamulka uu waayo dhaqaale uu ku heli jiray wuxuuna guddoomiyuhu xal u arkay inuu arrimaha garoonka ka hadlo diyaaraddii ku dhacday garoonka beledweyne waxaa lana soo gaadhay in la yidhi dameer baa riday oo waddada taagnaa waxaan rabaa inaan u caddeeyo cid kastooo shiki kaga jiro eerboodka beledweyne saasuu u xidhan yahay meesha hadda aan taaganahana waa eraboodkii beledweyne ma aha derbi kale agtii ma taagni eraboodka beledweyne horta saasuu u xihan yahay siligaasaa ku xihan taasi waxay caddaynaysaa inaan dameer jirin duul kaloo meel kaga yimidna uusan jirin arrinta diyaaraddaasi u dhacday markaan la wadaagay siyaabaleeshinka soomaaliya madaxda u sarraysa waxay ii caddeeyeen in diyaaraddu hadday dhankan ka soo degto dabayl xoog badan ii jirto oo diyaaradda inay gediso laga yaabo sababtay inta uga soo degtana ay sidaa ahayd isla markaasna laglajanse ka timid bayloodka dhankiisa ka timid iyo buurka halkaa yaalla dhinaciisa ka timid ayaa iyo amar ilaahay ayaa diyaaraddaasi ku burburtay kuma burburin dameer u istaagay iyo mucjiso kaloo ku dhacday midna kuma burburin carrada waxaa dhigay u n u n ta ayaa dhigtay carrada saadkii ciidan ee saaraa diyaaradda burburtay ayaanan waxba ka caymanin iyadoo diyaaraddana madaxa hore oo keliya ka soo haray iminkana waa xubintii ganacsiga waa kan maxamed mudeye axmed abu muslim oo soo jeedinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan maanta ku soo qaadanaynaa xarun farsamada gacanta ah oo ku taala wilaayada jubbooyinka farsamada gacanta waxay ka mid tahay xirfadaha ugu muhiimsan ee ay dadku ku shaqaystaan qofka aqoonta u leh farsamada gacanta wuxuu bulshada dhexdeeda ku leeyahay ixtiraam marka uu dabeecad wanaagsan la yimaado waxaan booqday carwo maasha allah oo ku taala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka carwada oo waxyaabo badan lagu iibiyo ayaa waxay leedahay qayb farsamo oo ay ka shaqeeyaan rag dhallinyaro ah midkood aan la kulmay ayaa igaga warramay howlaha ay qabtaan magacayga waa maxamed saacid maxamed oo ku magac dheer gudhal xarunta saakow meesha carwa maasha allah waxay qabataa waxyaalo badan oo ka mid ah sida taleefamaha loo hagaajiyo kombyuutaraha sida loo sameeyo taleefamaha feyraska looga dhaqo taleefamaha sakuuradka looga jibiyo waxyaalo badan ay qabataa oo carwada gaar ahaan shuubina yaallo oo maxaa yaalo oo elektaroonig kale taleefamaha waa lagu gadaa soolaraha wax walba shay walba waa laga helaa maasha allah waa gartay marka adigu farsamadan xaggee baa ku baratay ma dugsaraa uga soo baxday mise meel kale ku soo baratay farsamadan maxaan ku bartay saakow gaar ahaan carwa maasha allah gudaheeda wuxuu inoo sheegay in ay jiraan dad aanu taleefanadooda ka ciladaysaneyn balse mararka qaar fahmi waaya sida loo isticmaalo kadibna u malaeyo in ay cilad jirto dadkaas oo kale iyo kuwa ay ciladaha yaryar ka haystaan taleefoonada ayuu sheegay in ay si lacag la-aan ah wax ugu qabtaan way dhacdaa mararka qaar dadka sida oo mashquulu ooga xirmaa waan ku saacidaynaa waan u furnaa muxuu kaga xirmaa dadkan wicitaanka koolka oo dhinaca duubista codka qofka markuu ku hadlayo taleefonka taas ayadana waan ku saacidaynaa sida biinka oo taleefonka ooga xirma balooga ayadana dadka waan ooga furnaa oo waxaas dhan lacag kuma qaadano waan ku saacideynaa waxyaalaha fudfudud dadka waan ku saacideynaa sida taleefamaha biyaha ku soo dhaco oo kale ayagana wax weyn kama qaadna dadka aan haynin masaakiinta waan u garaawnaa farsamada gacanta waa xirfad muhiim ah waana wax yaabaha ay dowladaha adduunka ku kala hormareen xubinta ganacsigana waa inaga intaas تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan cudurka coronafirus ayaa weli ku sii fidaya caalamka iyadoo waddamada qaarna hoos u dhac laga dareemayo hase ahaatee maraykanka ayaa weli waxa uu yahay waddanka kaalinta koowaad uga jira guud ahaanba caalamka marka loo eego tirada uu ku dhacay corona iyo dadka uu dilay intaba diiwaangelin saacadihii lasoo dhaafay la sameeyey lagana sameeyey gudaha maraykanka islamarkaana ay xaqiijiyeen hay-adaha caafimaadka ee qaabilsan la tacaalidda cudurka coronavirus waxa ay muujinaysaa sarkac ballaaran oo ku aadan xagga dadka uu soo ridanayo cudurka iyadoo gobolada dalka maraykankuna ay ku kala duwan yihiin new york ayaa ah halka ugu badan ee saameynta uu ku yeeshay marka laga hadlayo gudaha dalka maraykanka maraykanka iyo waddamada kale ee caalamka cudur corona waxa uu ka laayay dad aad u tiro badan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa